جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus in ka badan siddeetan iyo shan murtad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu xiray hay-ad maraykanka uu leeyahay taas oo si weyn u taageeri jirtay kooxda ridada soomaaliya murtaqo looga arrinsanayay horumarinta dacwada gaarna u ahayd haweenka ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ganacsatada gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin rasmi ah xilli uu faraha ka sii baxay boobka iyo curyaaminta kooxda ridada soomaaliya ay ku heesa ganacsatadaas kulan wadatashi ah oo u dhexeeya guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo macallimiinta iskuullada degmada bu-aale ayaa kusoo gebagaboobay degmadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka booco ee bariga wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax sabti ah taariikhda hijrigana waa sagaalka bisha shacbaan sanadkana waa kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobadaas oo faahfaahsan in ka badan siddeetan iyo shan murtad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan haddaba dagaaladaas iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax sabtiya taariikhna ay ku beegan tahay sagaalka bisha shacbaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah fadligiisa walaalka abu xasaan waxaa faahfaahino dheeraada la gelaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaalla culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada buule burte gaar ahaan agaarka deegaanka beerayabaal ee dhaca bariga wilaayada hiiraan dagaaladii shalay allah fadligiisa dhowr jeer ayaa cadowga allah lagu jebiyey khasaare culus ayaana dusha loo saariyey ilaa iyo iminka xogta ay heshay andalus waxay xaqiijinaysaa in bakhtiyada murtadiinta lagu laayay dagaalkii shalay ka dhacay duleedkan degmada buuliburta ay sii marayso ilaa iyo afartan iyo kow murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah xubnaha murtadiinta ah ee dagaalkii shalay lagu laayay oo saraakiil askar ba isugu jirta oo andalus magacyada ay heshay ayaa waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray muumin faradheere murtad kale oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi xuseen geedi murtad kale oo lagu magacaabi jiray jaciilow cusmaan xasanow iyo murtad kale oo lagu magacaabi jiray maxamed cali xaamuud iyo murtad kale oo lagu magacaabi jiray baryare axmed gobsuga oo ah sargaal ka tirsanaa murtadiinta sidoo kale waxaa saraakiishii askartii murtadiinta ee dagaalkii shalay allah fadligiisa lagu xasuuqay ka mid ah murtad kale oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi shiilow sidoo kale waxaa murtadiintii shalay lagu xasuuqay deegaanka baaryabaal agaarkiisa ka mid ah murtad kale sina lagu magacaabo muxidiin cabdulaahi sidoo kale waxaa ku jira oo lambar sideed noqonaya murtad lagu magacaabi jiray hiraabe abuukar hagar sidoo kale waxaa lagu dilay maxamed salaad taangi allah fadligii sidoo kale murtadiintii shalay lagu xasuuqay dagaalka ka dhacay duleedka buuliburta waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray cabdulaahi bishaar dhakhtar sidoo kale waxaa ku toban ku noqonaya magacyada aan helnay maxamed nuur maalin oo isaguna ahay horjeego ka tirsanaa murtadiinta qaybta macawisleyda allah fadligiis ilaa iminkana meydadkii murtadiinta badankooda waxay daadsiiyeen goobihii shalay dagaalada culus ay ka dhaceen sida ba-ana loogu xasuuqay murtadiinta isugu jirta kooxda ridada iyo kuwa macawisleyda ee isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta sidoo kale walaalka abu xasaan dhaawacyada murtadiinta ayaa sii maraysa ilaa iyo afartan iyo shan murtad wayna isugu jirta macawisleyda iyo murtadiinta kooxda ridada waxaana magacyada qaar kamid oo aan helnay murtadiinta halkaasi lagu dhaawacay ka mid ah murtad lagu magacaabo cumar cali fari lambar labo ciise yuusuf maxamed jibriil lambar saddex abuukar maxamed lambar afar dhalandheer oo ah sargaal taliyo urur ah iyo sidoo kale cabdulaahi xasan oo isaguna sargaal ah waxaa sidoo kale kusii jira dhaawacyada murtad lagu magacaabo cusmaan geedi isaguna waa sargaal horeyna usoo noqday duqii magaalada iyo sidoo kale taliyihii amniga ee buuliburta oo isaguna wuxuu kamid yahay murtadiintii halkaasi ku dhaawacantay walaalka abu xasaan marka saaka goobihii shalay dagaaladu ka dhaceen jawigeeda oo uu degan yahay waxaana goobihii shalay lagu dagaalamay gacanta ku haya ciidanka mujaahidiintu iyadoona allah fadligiisa murtadiinta meydadkoodu ay daadsan yihiin ilaamiga iyo hoodka ku aadan deegaanka beeryabaal waxaana la odhan karaa dagaalkii shalay wuxuu qayb ka noqonayaa dagaalada taariikhda galay ee sida baan loogu xasuuqay murtadiinta hadafkoodu yahay raaligelinta shaydaanka iyo kacaraysiinta allah subxaanahu watacaala waxaan rajaynaynaa in allah subxaana watacaala xil walba ay isku dayan inay soo weeraraan ahlu tawxiidka in sidaasi allah subxana watacaala uu u laayo kuna xasuuqa gacmaha addoommadiisa mujaahidiinta ah dhanka kale walaalka abu xasaan howlgalla kala duwan mujaahidiinta waxay ka fuliyeen qayb ka mid a wilaayaadka dalka soomaaliya dhanka geda howlgal qaraxa oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada luuq oo kamid a goba cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay waxaa allah fadligiisa ku dhinteen laba askari oo murtadiin ah sidoo kale howlgal qaraxa oo shir mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada galgaduud gaar ahaan deegaanka masagawaay waxaa lagu dilay sargaal sar oo ka tirsan murtadiinta gaar ahaan qaybta macawisleyda kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdi daahir cusmaan ciidamada mujaahidiintu allah fadligiisa waxay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ee duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana leenahay walaalaha mujaahidiinta meel walba ay joogaan allah subxana wataala ha idin barakeeye ramigiina allah subxana wataala ha toosiya gacmihiina allah subxana wataala ha ku xasuuqo cadowga allah ee diidan in allah keligiisa lagu caabudo dhulka ee doonaya in allah subxana watacaala kheyrkiisa lagu caabudo dhulka korkiisa wajihaadukum mubaarak aad buu u mahadsan yahay toosho madaxweynaha dowladda silibiyadda ee mareykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu xidhay hay-ad mareykanka uu leeyahay taas oo si weyn u taageeri jirtay kooxda riddada soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abushayba mar kale madaxweynaha dowladda salibiyadda maraykanka ayaa ku celiyey inuu meesha ka saarayo lacago balaayin dollar ah oo maraykanka uu siin jiray dalalka dibadda isagoona ku hanjabay inuu xiri doono wakaaladda horumarinta caalamiga ah maraykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u s aid taasoo wajahaysa marxalad aad u adag waxayna qarka u saaran tahay in albaabada la isugu dhufto siliibga donald trump ayaa qoraallo uu ku faafiyey baraha bulshada wuxuu ku sheegay inay xirayaan hay-adda u s aid oo uu ku sifeeyey mid musuq maasuqa uu dilooday isagoo sidoo kalena u guudiyey waxa uu ugu yeeray kooxaha bidixda xagjirayaasha waalan oo uula jeedo silibiyiinta ku fikirka ah xisbiga dimuqraadiga maraykanka isagoo ku dheeraaday ka hadalka u s aid musuq maasuqu wuxuu gaaray heer aan hore loo arag waa waajib in hay-addan la xidho dhinaca kale qoraal ka soo baxay u s aid ayaa lagu sheegay in la kala diray kumanaan kun oo shaqaalaheeda ka mid ah waxaana lagu soo koobay oo keliya lix boqol kow iyo toban qof halka markii hore ay ka badnaayeen toban kun oo shaqaale ah saacadihii lasoo dhaafay ayuu dhaqangalay qorshahana lagu ceyriyey inta badan shaqaalihii hay-adda kuwii caalamiga ahaa iyo kuwa maxalliga intaba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka trump ayaa laga soo xigtay in baaritaano lagu samayn doono mas-uuliyiinta hay-adda oo mas-uul ka ahaa lacago balaayin dollar ah oo sanad walba ay siin jireen dalal dibadda ah kooxda ardada soomaaliya ayaa lacag ka badan toddobaatan milyan oo dollar ku weysay hakinta shaqada u s aid oo qeyb weyn ka ahayd duulaanka siliibiga soomaaliya hay-addan ameerikaanka ah ayaa ka qayb qaadatay xamladii ashaaldirinimo ee xasan gurgurta uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaa isna sheegay in hay-addan ay shaqadeeda xadidayaan islamarkaana aysan mar dambe awood u yeelan doonin inay maalgeliso dowlada shisheeye ayna ku soo koobi doonaan qaybinta raashin iyo wixii la mid ah mahadsanid abushayba multaqa looga arrinsanayay horumarinta dacwada gaarna u ahayd haweenka ah ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow في دوراتنا تلقى من الحفاظ جمهورا هو القرآن غايتنا سنجعل منه دستورا
maalmihii lasoo dhaafay magaalada jilib waxa ay martigelisay multaqo si weyn loo soo diyaariyey ujeedkiisuna ahaa weynaynta qur-aanka kariimka sidoo kalena lagu maamuusayay dadka ahlu qur-aanka ah oo ay ka mid yihiin macallimiinta dugsiyada qur-aanka iyo ardayda multaqaha maalmihii hore waxa uu gaar u ahaa macallimiinta ragga ah iyo ardayda halka maalmihii dambena si gaar ah uu u quseeyey haweenka mucallimaadka iyo madaariista ay dhigaan ee ka furan magaalada jilib iyo si guud haweenka ku nool magaalada sheekh maxamed balle waxa uu ka mid ahaa culimmadii kelimaadka ka jeediyey multaqihii gaar ku ahaa haweenka laguna qabtay markaska sumaya waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ragga soo abaabulay multaqahan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey waxaan kaloo aad ugu mahad celinaynaa walaalayaal gabdhaha mudarisaadka ah ee qiimiga badan ee ardadan tarbiyeeyey annaga waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala na waafajiyey intaas oo hablood oo yar yar ah iyo waaweyn haddana muxaajabaad ah haddana kalaamka ilaahay akhrinaya arrintaa ayadaa wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan waxaan leeyahay gabdhahan yaryarkaa faraha badan iyo mucallimaadkoodaba hanii'an lakum qaar ka mid ah gabdhaha dhigta madaariista ayaa dhankooda soo bandhigay mutuunta culuumta qur'aanka ah iyo kelimaad kale آيات ربي للعباد سعادة فيها الشفاء ورحمة متوالية بسواعد الحفاظ تحيا أمتي من مثلهم نفضوا الثياب البالية شبوا على الذكر الحكيم تمسكوا بعر العقيدة والعلوم الهادية أهلت فلبت المعاني لبابها وسغت بها مساء عذبا سلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا رحبوا رحبوا إبو الملتقى واتفوا مرحبا مرحبا باللقاء في رحاب مكتبي دعوة الأصدقاء هذه جهود تستمر في ارتقاء waxaa jiray su'aalo lagu bixinayey abaalmarino kuna saabsanaa qur-aanka kariimka su-aasha labaad waxay leedahay u sheeg aayad qur-aanka ilaahay ka tirsan uusan ku jirin xaraf dhibic leh su-aasha waxay leedahay maa hiya acdamu suuratin fi lqur'aani alkariim multaqahan oo ahaa midkii ugu ballaarnaa oo dhowaanahan ka dhaca magaalada jilib ayaa ah mid kor loogu qaadayey mustawaha waxbarasho ee madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan magaalada jilib waxaana barbar socday dowraad la siinayey macallimiinta dugsiyada qur-aanka وفي دوراتنا تلقى من الحفاظ جمهورا هو القرآن غايتنا سنجعل منه دستورا
ganacsatada gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin rasmi ah xilli uu faraha ka sii baxay boobka iyo curyaaminta ay kooxda ridada soomaaliya ku haysa ganacsatadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyay war qoraallaha oo kasoo baxay ganacsatada soomaaliyeed ee gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in maanta oo sabti ah uu bilaaban doono go-aan ay si wada jir ah u gaareen kaasi oo gebi ahaanba lagu joojinayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga caasimada ganacsatadu waxay sheegeen in go-aankan uu yimid kadib markii ay la soo dirseen caqabado buuro ah oo kaga imanaya kooxda ridada soomaaliya oo dhammaan ku dul wareeganaya baad iyo handadaad joogta ah waxay sheegeen in ganacsiga caasimadda uu dhulka galay sababo la xiriira lacagaha baadda isdaba joog ah ee kaga imanaya kooxda ridada si gaar ah wasaaradda maaliyadda go-aankii dhowaan kasoo baxay taliska booliiska ridada ayay sidoo kale si adag uga soo horjeesteen ganacsatada banaadir kaasi oo dhigayay inay qaataan waxay ugu yeereen warqad dembi la-aan ah taasi oo ujeedkeedu yahay lacagaha baadda ah ee kooxda ridadu doonayso wasaaradaha ridada keliya maahane waxay sheegeen in qorshaha boobka ay qayb ka yihiin hay-adaha amniga ridada sida hay-adda sirdoonka nisa loogu yeero taas oo suuqyada ganacsiga ka bilowday hanjabaad iyo inay xidhaan goobaha dadku ku shaqaystaan iyaga oo baadoon ah sida lagu sheegay warka kasoo baxay ganacsatada arrimahan oo isbiirsaday ayay ganacsatadu sheegeen inay ka wadi waayeen shaqooyinka ay hayeen waxay taasi keentay in sida ku cad warqoraalka soo baxay in ganacsiga caasimadda uu hoos u dhac weyn ku yimid sidaas darteedna ay go-aamiyeen in maanta oo sabti ah albaabada la isugu laabo dhammaan suuqyada magaalada muqdisho go-aanka ay qaateen ganacsatada caasimadda ayaa kusoo beegmaya xilli uu faraha kasii baxay boobka hantiyeed ee ay muqdisho ka wadaan madaxda iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo shaqo maalmeed ka dhigtay boobka ganacsiga xorta ah ee shacabka iskana soo dabadhacayaan awaamiirta ka imaaneysa hogaanka sare ee kooxda ridada ee lagu kordhinayo lacagaha baadda ah mahadsanid cabdiqani kulan wada tashi ah oo u dhexeeya guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo macalimiinta iskuullada degmada bu'aale ayaa kusoo gebagaboobay degmadaas warbixintan waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari annaga ka guddi ahaan shaqadan u soconnay wuxuu ahaa al-ishraaf watawjiih kormeer iyo ukuurgelid loo kuurgelaayo waxbarashada iyo sayrka iyo nidaamka ay ku soconayso iyo in tawjiih iyo islaaxaad la sameeyo guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku joogay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kulamo looga arinsanayo sare u qaadidda waxbarashada la yeeshay macalimiinta madaarista iyo macadka qurdubah ee degmada bu'aale guddigan ayaa booqday dhammaan goobaha waxbarashada soona qiimeeyey heerka waxbarasho ee degmada bu'aale ugu dambayntiina kulan qada ah la yeeshay macalimiinta kaas oo lagu qaadaadhigayay sidii halka ay maanta joogto sare looga qaadi lahaa waxbarashada magaalada bu'aale ugu horeyn sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo kulanka lagu martiqaaday ayaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga mahadceliyey sida ay shaqadooda ugu dhiifoon yihiin xaqiiqatan qiimo aad iyo aad iyo aad u sarreeya ayaad ku leedihiin islaamka ilaahay baana insiiyey qiimahaas waa dadka dadka soo saaraya oo ka saaraya jahliga iyo dibudhaca ka saaraya waa maktabu tarbiya oo tacliim wey ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa idinku gargaaro oo idin waafajiyo xaqa waxyaalaha aan aad iyo aad u farxinno oo ilaahayna ugu shukrayna awalan wa aakhiran uma bacda allaahina aan ku shukrayna walaalaha maktab tarbiya tacliim waxa weeyaan dadaalkan ay dadaalayaan intaasi kadib qaar ka mid ah macalimiinta madaarista iyo macadka qurduba ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxaana ay bogaadiyeen kormeerka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku yimid degmada bu'aale waxaana rabnaa maktab tarbiya tacliim in muraaqabada iyo ishraafku in ugu yaraan laba jeer labada teeram ka koowaad iyo ka labaad in la helo waa anigu ka ra'yigayga ahaan waxay u tahay dugsi dugsiyada waxay u noqoniin tanshiid bay u noqonaysaa tanshiid bay u noqonaysaa waa wax dad badanna way ku faa'iidayaan marka ka ra'yi ahaan saasaan soo jeedin lahaa teeramka koowaad iyo ka labaadba in la helo muraqabada iyadaa la helo waan soo jeedin lahaa marka insha allah waxaan dhihi lahaa maktabku waxay ku xidhan tahay hadba kormeerkiisa iyo ishraafkiisa ayaa bulshada saamayn kara macallinku waa macallin laakiin saamaynta badana bulshada waxaa saamayn karta martida imaanaysa sida haddaba u saameeyeen shalay cilmihi yaraa waalidkood ay u saameeyeen jazaakum allahu khayrna bacda taxiya horta shaqo fiican baa la qabtay maktabkuna inuu kormeer yeesho waxay ka mid tahay soofihii qalbigeenna lagu soofaynayey maxaa yeelay in lagaa dambeeyo qaladka waxaad samayso wixii wanaag aad samayso intaba la ogyahay wax fiican waa qofku biniaadankan hadduu arko inaan ciduba daba taagnayn isaga laftiisa cajis baa ku dhacaya marka horta kormeerkaas sida ay walaalihii hore sheegeenba in la soo badiyo oo haddii la heli karo sanadkiiba laba mar laga dhigo waan jeclaysan lahaa mas-uuliyiinta ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee booqashada ku yimid degmada bu'aale ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada bu'aale waxaana dhammaan kulamadaas looga hadlayey sare u qaadidda heerka waxbarasho ee ardayga ku nool degmada bu'aale iyo waxbarashadiisa mahadsanid bukhaari ugu dambeyntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka booco ee bariga wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya dowladdan oo socotay muddo laba toddobaad ah ayaa waxaa maktabka dacwada wilaayada hiiraan u qabtay ganacsatada deegaanka booco oo hoos taga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan ganacsatadan ayaa muddaday dowladda socotay ku qaatay culum kala duwan oo sharci ah ay ugu horeyso axkaamta beeca waxayna ganacsatada xuseen inay wax badan ay ka faa'iideen dowladda awalna allah subxaanahu watacaala ayaa mahad ugu sugnaatay allihii noo soo gebagabeeyey dowladii socotay labada isbuuc laguna baranayay beeca iyo shuruuddiisa kitaabka ilaa risaaladii yareed ayaa lagu qaatay oo ahayd axkaamul beyc wa shuruudihi marka walaalayaal allah ayaa mahad iska leh oo noo suurtogeliyey si nabadgelyo inay dowladaas noogu soo dhammaato deegaanka booco muxaafada degmada beledweyne dowladaas aad iyo aad ayay mufiid u ahayd waxyaalaha lagu qaato waxaa kamid ahaa dowladaas waxaa kamid ahay tacriiful beec beeca garashadiisa iyo siiqatul ijaab walqubuul iyo ayaa lagu baranayay marka sidaas darteed walaalayaal dowladda waxay ahayd dowla aad iyo aad u mufiida ayay ahayd kuna saabsan beeca deegaanka booco walaayada islaamiga hiiraan ee beledweyne qaybta bariga alxamdulilah ilaahay ama hadda iska leh meeshaan dowlad sideed bili noo socotay ayaana loo kusoo gabagabeeyey dowladdii ilaahay fadligiis si wanaagsan ayay noogu bilaabatay si wanaagsanna way noogu dhammaatay alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan waxaana loo ku akhriyey kitaab sharciga islaamka ka waramayo oo khaasatan noloko naloo kusoo xulay inaan nahay qaybta ganacsatada tuulada booco alxamdulilah waa ku faa-iidnay kitaabkaas axkaamul beycu wa shuruuduh aad iyo aad ayaan kitaabkaas uga faa-iidaysanay beeca waxyaaba uu ku ansaxayo waan ka baranay waxyaaba uu ku fasahaadanayo waa ka baranay maktabka dacwada walaayada hiiraan ayaa dowlad diini u qabta bulshada qaybaheeda kala duwan si sare lagu qaado heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada walaayada hiiraan aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo saako oo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mid ah intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته